maalinkii shalay waxaa degmada warsheekh ee gobolka shabeellada dhexe ka dhacay shil gaari oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac shilkan ayaa waxaa galay gaari ka baxay magaalada muqdisho islamarkaana kusii jeeday gobolka galgaduud inta la xaqiijiyey afar ruux ayaa ku dhimatay shilkan ka dhacay degmada warsheekh ee gobolka shabeellada dhexe halka ay ku dhaawacmeen afar kale oo uu ku jiro daraawalkii gaariga shilalka faraha badan ee gawaarida ayaa sababa in gawaarida meelo aanan munaasab ahayn ay daraawaladu si xawaare leh ku maraan islamarkaana ay xijin waayaan isteyrsada gaariga taasina waa mas-uuliyad darro ay mararka qaar galaan daraawalada culimada iyo waxgaradka ayaa marar badan ku baaqa inay ammaanada ilaaliyaan daraawalada mas-uulna ka yihiin rakaabka saaran gaariga